bismillaahi raxmaan iraxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad ayuu kaasi ahaa ee dhegaystayaal waxa aan ku suganahay stuudiyaha shanaad idaacadda islaamiga al'andalus ee wilaayaadka islaamiga ah ee markan aan eegno saaka ciidamada mujaahidiintu waxay weer dhowr jiha ay ku qaadeen saldhigyada cadowga murtadiinta ay ku leeyihiin degmada ceeldheer ee bariga wilaayada islaamiga ee galgaduud ee dagaalka oo ilmuddaha socday kadib waxaa allaha fadligii ciidamada mujaahidiinta u suura gashay in ay la wareegaan dhammaan difaacyadii cadowga murtadiinta ay ku lahaayeen degmada ceeldheer waxaana gebi ahaanba degmada hadda gacanta ku haya ciidamada mujaahidiinta kadib markii allaha fadligii ay cagta mariyeen difaacyadii maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen degmadaasi waxaa jira khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah oo cadowga soo gaaray iyo khanaa'im kala duwan oo hub iyo gaadiid ay ku jiraan oo soo galay gacanta ciidamada mujaahidiinta wariyaasheena andalus ayaa ku mashquulsan soo gudbinta xogtii u dambeysay dagaaladii saakay ciidamada mujaahidiinta kula wareegeen degmada ceeldheer markan waxaa qadka taleefonka si toosoo ku jira walaalkeen marwaan maxamed oo ku sugan degmada ceeldheer marwaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar kale soo dhawow wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waan dhabaha walaalka bashiir marwan allah ayaa ku mahadsan saaka ciidamada mujaahidiinta mar kale gacantooda soo geliyey degmada ceeldheer ugu horeyn dagaal culus oo saaka dhacay khasaare cadowga gaaray waa sidii xaalada degmada ceeldheer ee hadda aad ku sugan tahay allahu akbar allahu akbar allah ayaa ku mahadsan bashiirow subaxnimadii saaka hore waxaa magaalada ceeldheer ee wilaayada islaamka ee galguduud ka bilowday weerar ciidamada mujaahidiinta ay ku qaadeen saldhigyadii maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen magaaladaasi ilaa afarka jiha ayay mujaahidiinta ka weerareen xerooyinka iyo murtadiinta ay ku lahaayeen magaalada tani weerar kadibna waxaa mujaahidiinta u suurta gashay inay gudaha u galaan xerooyinka iyo murtadiinta ay ku lahaayeen magaalada ceeldeer kadib markii ay murtadiintu ka firxadeen waxay mujaahidiintu hadda ku sugan yihiin gudaha magaalada xaaladda magaaladuna waa mid degan dhammaan xerooyinkii maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen magaalada ceeldheerna waxaa ku sugan mujaahidiinta oo la wareegay islamarkaana sidoo kale la wareegay gaadiidkii maleeshiyaadka murtadiinta u yeelay xerooyinkaasi iyo sidoo kale hub kala duwan oo ay uga carareen xerooyinkaasi waxaa sidoo kale bashiiru jiro khasaare kala duwan oo soo gaaray maleeshiyaadka murtadiinta haddii ay tahay baktiga murtadiinta oo dhooban dhammaan xerooyinkii ay murtadiintu ku sugnaayeen sidoo kale bashiirow sabarqaadayaasha muasasada alkataaiba ayaa sidoo kale ku sugan xerooyinka murtadiintu isla markaana qaadaya sawiro kala duwan waxaa laga yaabaa waktiyada soo socdaa in dhegeystayaashu ay helaan sawirada weerarkaasi oo ay kasoo muuqanayaan baktiyada murtadiinta iyo xerada xerooyinkii maleeshiyaadka murtadiinta oo gubanaya kuwaas oo kulcaya waa garta marwan inta dagaalka uu socday aad hareeraha iyo gudaha magaalada ku dhex socotay maxay indhaha ugu qabteen bashiirow waxay indhahaydu qabanayeen markaan kasoo bilaabay xerooyinka murtadiinta waxaa dhooban bakti fara badan oo maleeshiyaadka murtadiinta ah kuwaas oo ay wada haleeshay rasaastii mujaahidiinta waxaa sidoo kale bashiirow ay indhahaydu qabanayaan holac iyo uuro kala duwan oo kasoo baxaya xerooyinka murtadiinta kadib markii ay garneelada garbaha lagarida iyo qolyaha kala duwan ay ku dhaceen ayeen maleeshiyaadka murtadiinta hadda aan kula hadlayo bashiir waxaan ku sugnahay gudaha magaalada magaaladuna waa mid nabdoon wax xabad ah oo hadda ka socdana ma jirto maleeshiyaadka murtadiinta ay ku sugnaana way ka farxadeen oo way ka carareen xagga gaadiidka inooga waran ayaad aragtay
gaadiidka mujaahidiintu waxay la wareegeen bashiiro ilaa shan gawaari oo saddex kamid a cabdibilo tahay mid kamid ahna uu saaran yahay qoriga shika ah halka midka kalena uu saaran yahay qori shika ah waxay sidoo kale mujaahidiinta la wareegeen gaari guji ah iyo gaari ay booyi saaran tahay dhammaan gawaaridaasi waxay kusoo dhaceen gacanta mujaahidiinta iyadoo ay jiraan kuwo kale oo gubtay oo xerada dhexdeeda ku gubtay laakiin gawaaradaasi iyagoo nabdoon ayay kusoo dhaceen gacanta mujaahidiinta ugu dambeyn marwan maxaa dhihi lahayd dhegeystayaasha ee ku dhegeysanaya xaaladda guud ee ugu dambeysay ee degmada ceeldheer ee hadda aad ku sugan tahay basiro waad mahadsan tahay haddii aan ka warano xaaladda guud ee magaalada ceeldheer oo hadda aan dhexdeeda ku suganahay way degan tahay mujaahidiinta ayaana ku ku dhex sugan oo ku wada milnay dhammaan magaalada dhinac walbana ka jooga hadda aan kula hadlayo anagu waxaan ku suganahay dhexbarsamaha magaalada xaaladeeduna waa mid aada iska degan rasaas doofdoos ah ayaa marka qaarkood dhacaysa oo lagu ceebsanaya maleeshiyaadka murtadiinta waxaan dhihi lahaa dhegeystayaasha idaacadda islaamiga ah ee andalus haloo soo duceeyo walaalaha mujaahidiinta ah ee ku ribaadaya magaalada ceeldheer isla markaana ku sugan xerihii maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen daacaskana ku hayaa murtadiintii kusugneed waxaase waxaa jeedinayaa in dhammaan magaalada ay ku jirto dacwata mujaahidiinta oo mujaahidiintu ay ku sugan yihiin gebigeedaba islamarkaana ay saydareeyeen faayada tawxiidkan mujaahidiintu ay ka taagayeen gebi ahaan magaalada iyo meelaha muhiimka ah waxaana raayada laga taagay bartamaha magaalada marwan aad baad u mahadsan tahay adiga iyo dhammaan howlwadeenada andalus iyo howlwadeenada walaalaha kataaib iyo ciidamada mujaahidiinta ee camaliyaadka barakeysan saaka ee allaha fadligii kula wareegay ee degmada ceeleer allah idin xafid insha allahu tacaala adaa mahadsantaha walaal